رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku soo jirnay aqwaal اla'ima aqwaal a'imaة اlarbaca fi اlitibaac wa tarki اtaqliid sunnada nebiga salى اllahu alayه wasalam in la raaco lagana tago taqliidka a'imada guud ahaan laakiin si gaara wuxuu sheekhu u keenay aima alarbaca iyagoo taqliidka ka digaya maadaama ay waxa la taqliido ay u badan yihiin afarta imaam maxamed cabdirasaaq in taqliidka laga tago hadallada shaafici raxmatullahi calayhi maxaa ka mid ah dad dadka ugu yeeraayo naftooda siduu naftiisa ugu yeeraayo ma ogola in la khilaafo waa xanaaqaya haddii qowlkiisa la garan maro xadiiskana la qaato taa waxay daliil u tahay ninkaasi wuxuu rabay inuu atbaac samaysto ee ma rabay inuu dadka ilaahay u xiro qofka daacigan waxaa la rabaa qasdigiisa inuu noqdo addoommada iyo rabbigooda inuu isku xiro oo rabbigood ku xiro oo uu asiga baro walidaalika a'imada muqlisiinta ah haddii qofku uu raaco sunnada nebiga sal ly slam iyo kitaabka iyo sunnada haba khilaafa hadday doonto madhab ama hadduu doono ha khilaafsanaado madhabu asiga aaminsan yahay ama qoolu asiga qabo waa ku farxaya hadduu arka ardayga inuu mutabic yahay sunnada raacayo waana ku booriyeen waa ku dhiirageliyeen hadday rabaan ayaga in la taqliido wararkaan miyay dhihi lahay waxay dadka ku tarbiyeeyeen ardadooda ay ku tarbiyeeyeen in la raaco sunnada nebiga sala allahu alay wasalam qofnana aan warkiisa la qaliyin kaa-inan man kaana qofku doonaa noqdo sunnada nebi alay sala slam ayaa awlaa asaga in la raaca waajiba wixii ka soo hara rasuulka alayh salatu salaamna itibaacooda waajib maaha bal ma banaana in la in la raaco ayadoo la khilaafayo sunnadii nebiga sala allahu alay wasalam hadday sunnada nebiga waafaqaan ayaga miyaa la raacaya mase sunnaday waafaqeen sunnaday waafaqeena maraba qofku raacaya marka maxaa miisaan miisaanku waa kitaabu sunna nin walba miisaankaasaa la saaraa ninkii miisaankaas markii la saaro ku guulaysta kaas waayo midka toosan kii miisaankaas khilaafoo garab marana asiga miisaan maaha miisaankaa la raaca raxiim qaala alimaam alalbani raximah اllah axmed ibnu xambal raximah اllah waxaan ku jirnay nuquulaadka uu sheikhu ka soo naqliyey aima alarbaca in sunnada la raaco taqliidkana laga tago waxaan soo qaadanay aqwaalu abi xaniifa iyo aqwaalu maalik iyo aqwaalu shaafici waxaa halkan uu ka gelayaa aqwaashii imaamu axmed raxmat ullahi calayhi waana qeybtii ugu dambeysay aqwaalu aima alarbaca sheikuna wuxuu u tartiibiyey xagga zamanka siday u tartiibsanaayeen abu xaniifa ugu horeeyey uma maalik uma shaafici uma axmed axmed ibnu xambal waxaa la yidhaha axmed ibnu muxamed ibnu xambal abu cabdillaah imaamu ahli sunnati waljamaaca laqabay wahay waxaana la intixaamay imaamu axmed imtixaan aan la intixaamin aa'imada kale imtixaan adag ayaa soo maray axmed raxmatullahi caleyh oo loo yaqaano mixnat alimaami axmed macruufa culimmaduna ay aad uga sheekeeyaan fii taariikhi axmed waxaana imtixaamoo dhibaateeyey aljahmiya iyo dowladdii jahmiyada laga soo bilaabo ma'muun oo markaa xukunka haye markuu dhintana wuxuu uga tegay nin la yidhaha almuctasim billah kaasaana wuxuu ahaa ninka aada u ciqaabay imaamu axmed raximah ullah dowladdooduna waxay ahayd dowlad jahmiye ah ma'muuna wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo waa in dadka dhan la baraa inuu qur-aanka makhluuq yahay looguna yeero dadka ilaa khalqi qur-aanka nin walbo arrintaa ka hor yimaado wuxuu u dhexeeyaa dil iyo xarig imaamu axmed raxmatullah calayhi magaaladii uu joogay ee baqdaad ninkii haystay ayuu risaalo u baray ma'muun inuu culimmada joogto o dhan itixaamo inta loo yeero laguna itixaamo masalada qur-aanka ninkii yidhaahda qur-aanka makhluuq waayana in la daayo mushaaraadkii wixii la siinaya ee dowladdu siinaysana loo wado ninkii yidhaahda qur-aanka makhluuq ma ahan in lasoo gudbiyo oo xagga ma'muun loo soo gudbiyo imaamu axmed raxmatullahi calayhi iyo dhowr kaloo nin oo zamankaa joogtaa diiday waxayna kitaabeen qur-aanku inuu makhluuq yahay inuu qur-aanku yahay kalaam ullahi hayru makhluuq a'imadii kale in badan oo ka mid ah qaarna waxay yidhaahdeen qur-aanka waa makhluuq ayagoo mukrahiin oo qasban qaarna way xeeladeysteen qaarna waa diideen sida axmed ibn xambal oo dad saddexaas qaybood ay noqdeen kuwii qur-aanku waa makhluuq yihi ayagoo baqaya kuwaasi waxa waaye waa la sii daayay kuwii xeeladeystay ayagana waa la daayay kuwii xeeladeystay waa qolo tiri qur-aanka markii la yidhama makhluuqa ay yihahdeen alqur'aan wtawraat walinjiil wzabuur kulu haulaai makhluuqa waxay ka wadaan faraha makhluuqa farahu taagan marka kulu haulaai makhluuqa farahayga makhluuqa u ka wadaa ayaguna waxay u fahmeen kutubtaas oo dhanaa makhluuqa inuu leeyahy hala daayeen marka nimankaasi xeeladay uga siibteen qolo kaloo culimmada ka midna waaba dhuunteen qolo afaraadaa jirto waa dhuunteen waa baxsadeen sida cali bnu madini oo kale waa cararay xagga yaman waa cararay qoladii xeeladaysatay iyo qoladii makhluuq waaya tiri labada qolo waa la daayay kuwii ad ku adkaystay inay caddeeyaan qur-aanka inuu kalaamullahi yo imaam axmed ugu horeeyo xagga ma'muuna loo gudbiyey wuxuu ku ducaystay imaamu axmed inuusan alla kulmin asiga iyo ma'muum ilaahay ducadiisu waa ajiibay ma'muum wuxuu dhintay intaan imaam axmed loo geyn ayuu ma'muum dhintay booskii ma'muum waxaa qabtay muctasim billaah wuxuu yidhi aniga waxaan ku shaqaynayaa xukunka iga horreeyay ninkaas waa marka ninka cadaabay imaamu axmed raximah ullah walidaalika markii loo geeyey wuxuu yihi maxaad u lahaydeen ood u tidhaahdeen ninku waa nin dhalinyaraa ninka waa nin odaya ninka waa nin odaya haddii xukun iga horeeya uusan jiri lahaynna waaba iska day lahaa buy laakiin mausan day waxaana meesha ku jiray nin jahmiya oo khabiisa oo la yidhaahdo axmed ibn abi du-aad ninkaasaana ku dirayay nimanka madaxda inay imaam axmed dilaan ma aha inay xiraan dhiiggiisa xalaal waayo hala dilo dhihi jira imaamu axmed raximah ullah dhowr maraa la hor keenay ninkii imaamka ahaa ama zamanka haysta amiirka ahaa ee jahmiga ahaa mar walboo la weydiiyo qo kalaamka alleh ama qur-aanka wuxuu dhihi jira alqur'aanu kalaamu ullahi hayru makhluuq markaasu wuxuu daliishanayaa adiladii min alkitaab wasunna ee tusinaysa qur-aanka inuu kalaam ullahi yahay niman dadka karbaasha oo loogu talagalay inay cadaabaan oo u xisaaranba dadka inay ciqaabaan karbaashye wata nimankaasaa la yeegay garaaca ti inta kursi lagu xirxiray waxay garaacayeen ilaa uu ka suuxo oo miirka uu ka tago markuu soo naaxo ayaa haddana waxay leeyihiin maxaa qur-aanka ka aaminsantaa markaasuu le alqur'aanu kalaamu ullahi hayru makhluuq meeshuu joogaan waa xiraan markay subaxdii soo bixiyaan weydiiyaanna sidii ugu jawaaba waa ciqaabay muddo badan ay ciqaabtaas ku wadeen dilay ku handadeen waxay dhahan waa lagu dilaya halla dilo ka zuuli maayo inaan iraahdo qur-aanka waa kalaamu ullahi hayru makhluuq nin acraabiya oo imaamu axmed raximah llahu la kulmay intaanaan loo keenin muctasim ama uusan soo gaarin ayaa wuxuu yihi axmedow maantana waa adduunya berrina waa aakhiro imaam axmed oo waaninaya dadku aday ku fiirsanayaan haddaad maantay raacdo qowlka nimankaas ay qabaan oo qur-aanka inuu makhluuq yaha ah ummaddu ogow adiga sababtahay ku halaagsanaya dadku aday ku fiirsanaya haddaad adigu bidcadaas yeeshana dadku waa kugu raacaya marka maanta waxaan ku xasuusinayaa u yidhi inaad dadka badbaadayso oo aadan marna yeelin waxa ay kugu yeerayaan nimankan hadalkaas imaam axmed wuxuu yihi dhiiragelin uu ii noqday hadalka acraabiga hadaa wuxuu igu noqday buu yidhi dhiirageliya calaa kulli imaamu axmed ciqaab badan kadib waa ay la adeen nimankii ciqaabay kadib ilaahay wuxuu qadaray dowladdii jahmiyada ahayd inay meesha ka baxdo dowlad sunniyana ay qabsato kadibna jahmiyadu markooda ay kala dhuuntaan ay kala cararaan ayadoo la leeyahay ayaa dhihi kara qur-aanka waa makhluuq hada soo qabta ninka yidhahda qur-aanka waa makhluuq imaam axmed waa soo gaaray waa soo gaaray ayadoo jahmiyadu ay dhuumanayaan sunnaduna markaas ay daahir tahay nin culamada ka mid ana wuxuu yidhaahday diintiis il alla subxaana wa tacaala diintiisa wuxuu yihi laba ninuu ugu gargaaray biabi bakrin fi ridda wa bilimaami axmed fi lmixna labadaas nin ayuu ilaahay diintiisa ugu gargaaray abuu bakr radia allahu canhu markuu nabiga dhintay waatuu yihi man kaana yacbudu muxamedan faina muxamedan qad maata qofkii maxamed caabudi jiray oo maxamed waa dhintay qofkii alla caabudi jirayna alla subxaana wa tacaala waa xayun laa yamuutu kuwii diinta ka noqday iyo kuwii zakada diidana waa tuu la dagaalamay abuu bakr radia allahu canhu gacan biroo ku qabtay imaamu axmed raximah ullah fii zaman lmixna asagana ilahay diinta waa ugu gargaaray lidalika culamada qaar waxay yidhahdeen abuu bakr iyo imaamu axmed waxaa darnaa imaamu axmed sababtoo abuu bakr waxay yihahdeen nin dowlad haysta oo waxay ahaa wuxuu ahaa ciidan haysta o atbaac haysta laakiin axmed raximah ullah waa keligiis iyo dowladba waa keligiis iyo dowladdan wada jahmiye ah oo inay ciqaabaan iyo inay dilaan isku waafaqsan yihiin haddana maca daalika waa sabray waana la jahray wixii xaqa u aaminsanaa alqur'aanu kalaamu ullahi hayru makhluuq halkaasuu dhaas ku azahabi raximah llahu fi siyar tarjamo aada u ballaaran uu u tarjumeeyey imaam axmed tarjamo waasica oo uga sheekeynayo mixnadii axmed soo martay iyo heerarka kala duwan ay martay iyo aqwaashii waxyaabahay culummadu ka yidhaahdeen intaba imaamu axmed culummadii dabacday culummadii dabacday maaragtay qaarkood yidhaahdeen qur-aanku waa makhluuq ayagoo baqaya iyo kuwii cararay intaba imaam axmed waa eedeeyey ma ahayn buu yidhahda inay xaqa dulleeyaan waxay ahayd buu inay xaqa u gargaaraan waa ku eedeeyey inay arrintaa ka gaabday ka gaabiyeen cali bn madini markii lagu yihi maxaad xaqa uga gaabisay cali almadini wuxuu yidhaahday aniga daciifaan ahay buu yidhi usha axmed u adkaystay uma adkaysan karo axmed wuxuu wixii karbaashe ku dhaca hadday ugu dhacaan aniga wuxuu yihi korkayguma xamili karo axmed waa iga adkaysti badnaa buu yidhi calaa kulli macduur u ahaa ninkii cararay macduur u ahaa laakiin ninka ammaanta mudan oo sugnaaday ilaahay suna subxaana wa tacaala waa imaamu axmed wuxuu ahaa keligii umma xaqu istaagay ayadoo lagu ciqaabayo lagu dilaayo wayna kari waayeen inay ka leexiyaan qaala wa ama alimaamu axmed fa huwa aktaru laimati a'imada kan ugu badan waayo buu yihi jamcan lisunati sunada jamcin jamcan jamcinta lisunati sunada la jamcinayo wa tamasukan iyo ku dhegidda bihaa sunada lagu dhagayo kan ugu badan waa a'imada xataa kaana yakrahu xataa wuxuu nici jiray imaamu axmed wadca alkutubi allatii tashtamilu cala atafriic in la dejiyo oo la dhigo alkutubi kutubta allatii kutubtaasoo tashtamilu kulansanaysa cala atafriici farciyeynta furuucda masaa-isha iyo wara'yi ra'yiga culimmada kutubta loo dejiyay in lagu jamciyo kulansanaysa kutubtaa xataa waa dhista jiray axmed aada uu sunnada ugu dheganaa mana jeclayn kutubta furuucda ku dhisan furuucda maxaa laga wadaa in masaa-il la farciyo oo la yidhaho hadday saas dhacdo xukunkeedu muxuu noqona mas'alaan markaa taagnayn oo kadibna aaraa looga jawaabo iyo maaragtay ra-yo culammadu ay leeyihiin oo wax daliila markaa aan ku sugnayn kutubta noocaasa in la dejiyo xataa axmed waa karaahiyeysa jira walidaalika qaala saas darteed axmed wuxuu yihi laa tuqallidnii ha iqallidin aniga walaa tuqallid maalikan maaligna ha qallidin wala shaaficiya shaafici ha qallidin wala lawsaaciya awsaaci ha qallidin wala sawriyi sawri ha qallidin wa khud qaado min xaysu akhaduu meeshay ka soo qaateen cilmiga waxaad ka soo qaadataa meesha ay ka soo qaateen ayaga ee adigo ayaga ha qallidin ayagoo yay ka qaateen aimadii ka horreysay ila nabiy sala allahu calayh wasalam idan meeshii ay ka soo qaateen oo kitaab iyo sunno ah halkaa ka soo qaado adiga laakiin hana qallidin anaga laa tuqallidnii asaa iska bilaabay aniga hay qallidin walaa tuqallid maalikan wala shaaficiya wala alawsaaciya wala thawri intaba ha qallidin waa tusaale laakiin axad a'imada ka mid a ha qallidin wakud min xaysu akhaduu ka soo qaado meeshii ay ka soo qaateen taqliidkuna hore aan usoo sheegno waxa waaye itibaacu man laysa itibaacu man laysa bixuja biduuni xuja in la raaco qofaan xujo ahayn xujo la-aan lagu raaco qofaan xujo ahayn waxaa ku baxaya qofkii xujo ah qofka xujada ayaa waaye waa arasuul sala allahu calayhi wasalam wixii nabiga ka soo hara xujo maaha in la raaco wax xujaahoo lagu raacayana aysan jirin taasaa waxaa la yidhaahdaa taqliid imaamu axmed wuxuu leeyahy annaga xujo la-aan haygu qalidina yaan la iqalidin aniga aniga xujana ma ihi biduuni xujana haygu raacina walaa tuqallidu maalikan maali walaa walaa tuqallid maalikan maalig ha qallidin wala shaaficiy imaamu shaaficina ha qallidin wala alawsaaci wala sawri waqud qaadu min xaysu akhaduu meeshay ka soo qaateen ka soo qaado wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku jirtay laa tuqallid diinaka diintaada ha ku qallidin axad axadan qofna oo min haaulaai aimadan ka mid a maa jaa cani nabiyi sala allahu alay wasalam wa asxaabihi wixii ka yimaada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibadii fakhud bihi qaado uma taabiciina bacdu kadibna wixii taabiciinta ka yimaada oo laga soo wariyo alrajulu ninka fiihi waxaa taabiciinta laga soo wariyey dhexdii mukhayarun waa mid la khiyaar geliyo waay uma taabiciina ay uma maa jaa-a can itaabiciin kadib wixii taabiciin ka yimaada bacdu markaa kadib a bacda nabiy wasaxaaba wixii taabiciinta ka yimaada oo aqwaashooda ah alrajulu ninka fiihi aqwaasha taabiciinta dhexdooda mukhayarun waa mid la khiyaar geliyey waa mid la qiyaasi marka ka wadaa qowlka uu doono markaa oo daliilka uu tusinayo ayuu raacaya qowlka xaqa waafaqsanuu raacaya wa qaala maratan marna wuxuu yihi imaamu axmed alitibaacu itibaacu waxaa waaye an yatabica arajulu inuu ninku raaco maa jaa can nabiyi sala allahu calayhi wasalam wixii nebiga ka yimaado waa can asxaabihi iyo saaxiibadihi uma huwa markaa kadibna ninkaasi min bacdi taabiciina taabiciinta kadib mukhayarun waa mid la khiyaar geliyey waa mid la khiyaar geliyey macnaha inuu cid raaco kuma qasbana ama nebiga sal ly slam iyo saxaabadiisa saxaabadiisa markuu sheikhu ku leeyahay macnaheedu ma aha saxaabadu fardi fardi maaha waxay saxaabadu ka ijmaaceen waa waajib in la raaco fahamka saxaabada in la raaco waa waajib laakiin hadday saxaabadu mas'alo isku khilaafaan suuragal ma kuu tahay dhammaantood inaad raacdo maba raaci karo qofka hadday masalada isku khilaafeen qowl unbaa raajixa waa u baarayaa waxay saxaabada isku khilaafeen qolada daliilka iyo naska u dhow oo qowlkooda raajixa uu yahay qoladaa warkooda u qaadanaya ragga kalena ama culimmadana guud ahaan a-imatu lmuslimiin hadday asiibaan fi lmas'ala iyo hadday gafaan labadaba ma'juuriy waay maray dambaabayaan malaha maray dambi leeyihiin ma jirto a-imatu lmuslimiin laakiin ninkii imaam taqliida a'imada ka mid a qofkii taqliida xujo la-aanna ku taqliida hadduu imaamkaasi sawaabkii gafay imaamku ajaruu leeyahay kii taqliiday ajar ma leeyahay dembiilo waayo taas maxaa yeelay imaamkan waa mujtahid muqallid ma ahayn mas'aladii u baaray dhinaca raajix la noqday bacda alijtihaad dadaal kadib marka uu ijtihaaday dhinac raajix la noqday dhinacaasi hadduu marjuux noqdo waa ma'juur hadduu dhinacaasi raajix noqdona waa ma'juur marna laba ajaruu leeyahay marna hal ajaruu leeyahay waxay dhahaan culimadu waa ka duwan yahay qofka muqalidka muqalidku hadduu xaqa garab maro asiga waa dambeylay sababtoo ah marka horeba qofuu dabagalaya xaq ma raaci wuxuu kaloo yihi imaamu axmed raximah اllah ra'yu اlأwsaaci wa ra'yu malik wa ra'yu abi xaniifa kulluhu ra'yun ra'yu اlأwsaaci awsaaci ra'yigiisa wa ra'yu maalikin iyo maalik ra'yigiisa wa ra'yu abi xaniifata iyo abu xaniifa ra'yigiisa ra'yigu waa aragti wa yani aragtida awsaaci iyo maalik aragtidiisa iyo aragtida abu xaniifa kulluhu dhammaantii ra'yun waa aragti dadeed wa wa huwa cindii sawaa wa huwa asiga cindii aniga agtaydu sawaa-un waa sameeya ra'yigaas a'imada aniga agteeda waa siman tahay nin nin ra'yigiisa iiga dhow yahay ma jiro dhammaan ra'yigooda waa ii siman yahay wa inama alxujatu xujadu waxay ku sugan taha un fil aathaari aathaarta aathaarta muxuu ka wadaa axaadiista xujadu axaadiistay ku jirtaa ra'yiga awsaaci iyo maalig iyo abu xaniifa iyo kayrkoodba waa isku mid waa aaraau la'ima ra'yigoodu waa siman yahay xujana ma aha dhammaantood ra'yigooda xujo ma aha xujadu waxaa waaye buu yihahdaa fi laathaar aathaarta iyo axaadiista xujada ku jirta man radda xadiida rasuuli illah aqwaashiisa waxaa ka mid a man radda xadiida rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam qofkii radiya oo inkira ama ka hor yimaada xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam fa huwa calaa shafaa halaka halaag qarkii ayuu taagayay halaagu qarka u taaganya qofkaasi waa qof godhala ku dhacayo oo qarka u taagan qofkii xadiidka nabiga radiya sala allahu calayhi wasalam warkaas wuxuu u dambeeyey aqwaalu aimati alarbaca aimatu alarbaca aqwaashooda qowlkii ugu dambeeyey axmed raxmatullahi calayhi waa hadalka uu sheikhu keenay fi hada kitaab fi hada alkitaab qasdiga culimmada dhammaantoodna waxa waaye qofka inuu ka xoroobo taqliid inuu ka xoroobo taqliid culamada qaarna waxay yidhaahdeen taqliidka waa mitla almayta waa baktiga oo kale baktiga goorma la cunaa ya cinda daruura taqliidkuna waxay dhahen waa sidaas oo kale maxay ka wadaan masalan qof caamiya waxba aan garanayn waxba aan baaro karin hadal imaam loo sheego aimada ka mid a ama markaas sheikhu ku kalsoon yahay warkiisa uu maqlo wax kaloo daliila ama cid daliilna meeluu u raadiya iyo xaqa aysan jirin xaaladan oo kale daruuro waayo qofku masalada waa u baahan yahay waxay yidhaha marka waa mitla maytadii oo kale oo cinda daruura waa banaan tahay bacdu culamaana waxay ijmaac kusoo naqliyeen qofka muqalidka inuusan caalim ahayn almuqalid laa yakunu caalima muqalid caalim maaha muqalidiintu waxay ku tirsan yihiin juhaashay ku tirsan yihiin caamaday ku tirsan yihiin sababtoo ah haddii uu caalim yahay caalim wax ma qalido waxaa laga rabaa inuu asiga xaqa baaro oo ijtihaado masalada culamadu waa isku khilaafeen maxay daliishadeen kutubal aimana waa buuxdaa aqwaashii culimmada iyo culimo walba waxay daliishatay waa mudawan waa qoran yihiin faar baxdi iyo baarid kadib qowlkii sawaab kula noqdo oo adilada iyo nusuusta ay xoojinayaan qowlkaas qaado ama imaamkaa jeceshahay ha aaminsanaado ama imaam kale almucallimi raximah llah kitaabkiisa la yihaha alqaa'id ilaa tasxiixi alcaqaa'id wuxuu leeyahay wuxuu ka sheekeynayaa qaabka taqliidka loo baaro yani qofka inuu muqalid yahay in kale siduu isku ogaan karo asiga naftiisa uu ku ogaan karo mararka qaar qofka waxaa laga yaabaa inuusan muqalid isku haysan laakiin uu muqalid yahay fi lxaqiiqa wuxuu yihi masalan haddaad xadiid baarto xadiidka markaad baarayso niyadaada ay tahay inuu xadiidkan inuu daciif yahay aad jeclaan lahay inuu daciif yahay aad jeclaan lahay qofkaas mutajarid ilxaq miya hawaa ku jirta qofkaasi taqliidaa ku jiro meeluu jecel yahay markaasoo kale wuxuu yihi cudurku waa ku hayaa ogo haddii xadiidka inta bilowdo baxdigiisa aad dareento inaad dhinacan jeclaan lahay haddii lagu yidhaha masalan raawigan waa fiqa waxaa la waxaan jeclaan lahay nin daciifiyo aimada kamid inaan helo oo ah raadisa in xadiidka la daciifiyo taqliidaa kugu jira waxaa la mida markaad rabto daliil inaad baarto ama mas'alada culamada isku khilaafeen imaamu shaafici si uu qabaa axmedna si kale u qabaa masalada waxaad rabtaa inaad ogaato waxay daliishanayaan iyo qowlka raajixa haddii wuxuu yihi markii xadiidka shaafici uu daliishanaya masalan uu saxiix noqdo haddaad ku farxayso daliilka axmed oo daliishadana inuu daciif yahay aada ku farxayso muqalidaad tahay ogow taqliidka waa kugu jiraa waxaa la rabaa wey mas'alo kastoo baarayso intaadan baarin ka hor go-aankaagu inuu yahay inaadan kala jeclaanin jaanibu xaqu raaco waa inaadan kala jeclaanin meel walba u raacana aad aadayso laakiin haddii kala jaceylka kugu jiro inaan jaanib u janjeersanahayn nooc cudurka ka mid ah ku haayo yadba is ogaanin haddaad rabto tusaalooyin badan uu keenayaa kitaabkaas si fiican uga hadlayaa taqliidka iyo in loo baahan yahay qofku inuu ka maran yahay hawo markuu mas'alo diiniya raadinayo inuu hawo ka maran yahay qasdigiisuna ay tahay itibaacu lxaq inuu xaqa raaco wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin